waxaan matalaya dhalinyarada soomaalida shirkani guud ahaan wuxuu ahaa in lagu dhiirigeliyo ganacsi abuurka iyo iyo iyo dadku inay fikrado ay abuuraan iyagu dhaqaalaha kor u qaadaan shaqooyin abuuraan lo laysuna furo adduunyada oo laisku xido oo si yacni ay aqoon isu weydaarsadaan fikrada isku weydaarsadaan khibrada isku weydaarsadaan oo ay noqoto adduun isku xidan oo fududeeya yacni in qofku uu si yaro fudud business ku bilaaban karo ganacsi ku bilaaban karo fikir cusub ku bilaaban karo isaga oo ku xidan shabakadaa weyn ee dadkaasi kasoo qayb galay meeshaas oo mid walbaaba uu leeyahay khibradiisa gaarka mid walbaaba uu leeyahay aqoontiisa gaarka siyaasiyiintii ku jirta marka dawladda maraykanku aad bay u dhiirigelinaysay in runtii uu ganacsi abuurka yahay waxyaabaha keliya tee iminka dee dhaqaalaha adduunka kor uqaadi kara ay dhalinyaradu yihiin kuwa iyagu dee marka ah kuwa fikradaha caafimaadka qaba ee yani yani wadanka wadamada ay ka dadkaasi ka yimaadeen horumarin karaa ganacsiga kor ugu qaadi karaa shaqooyinka abuuri karaa dadka inay si fiican dhalinyaradu ufikeraan oo ayna ka fekerin waxyaaba dee kaleo negative a oo ay laakin ka fekereen positively in ay noqdaan kuwa ka ka qayb qaata adduunka si horumarka u u socdo wa garta yaa kasoo qayb galay markaa kulankan yaa ugu mudnaa oo ka hadlay waxaa ugu mudnaa madaxweynaha dalka maraykanka barack obama waxaa kaloo ka hadlay john kerry waxaa ka hadlay madaxa madaxa hay-adda u s aid waxaa joogay secretaryga dowladda maraykanka public affaireska waxaa joogay secretaryga commerceka dowladda maraykanka marka madax badan baa runtii oo aada u kala duwan oo yani meelo badan ka socotay ayaa ka hadlay xagga siyaasad ahaan siyaasiyiinta baan jeedaa madax ganacsatadana waxaa ka hadlay ganacsato waaweyn waxaa ka hadlay googleka rag ninka c e o ga ama ama ama ama imika ah ee madaxda ugu sarsareysay googleka waxaa joogay ninkii abuuray facebooka waxaa joogay ninka iskale linkd adugu technologyga iyo iyo ganacsatada waaweyn run ahaantii ee iminka wadanka ugu yani ugu waaweyn adduunyada ay hogaamiya aya ayaa kasoo qayb galay marka magaalada lafteeda lagu qabtay waxaa la yidhaha silicon valley ama waa goob caan ku ah dhinaca farsamada casriga ah oo dee waaba ujeedada loo doortay saan filayo in hal abuurkan maxay dadkan tusaale ahaan madaxdan dhinaca ganacsigu ay sheegeen oo shirka yidhahdeen ganacsatada inta badan waxay sheegayeen dhiirigelinta dadku inay wax abuuraan mid walbaba wuxuu yihi storygeyga wuxuu ka bilaabmay meel hoose iminka meelaha yani meel maraan cidi garanayn maraan cidi yani waxaan fikirkeyga aanay moodeyn inuu wax shaqeynayo yahay mar caqabado badanaan soo marin mid walbaa waxuu loo wadaagayay dhalinyarada iyo dadka meesha yimi wadadii ay soo mareen ee businesskan usoo mareen ama ganacsiyadana iminka wataan ay usoo mareen marka runtii dawladdu noo dhiirigelinaysay rur ahaantii wa maalgashataduna way joogeen oo dhalinyarada iminka fikradaha wadaan way waay waxay isku mar walba ay dhalinyartu ay la fadhiyeen oo la sheekeysanayeen oo ay ay aqoon iyo iyo iyo iyo iyo iyo khibrada isweydaarsanayeen maalgashato waaweyn oo lacag badan runtii doonaya inay ku bixiyaan fikradaha dhalinyaradaas ay wataan inay umaalgeliyaan sidoo kale hay-adda weyn ee u s aid-ka waxay madaxee madax madaxdeeda ugu sarsareysa waxay maalinta dhaweyd khamiistii saddex labaatanka bisha ay ku dhawaaqeen sideed iyo soddon milyan oo dollar oo loogu talagalay in dhalinyarada ama ama dadka hal abuur kale siba africa sub-sahara africa inay ku maalgelin doonaan wan gartay ya wan gartay markaynu bal u nimaadno madaxweyne obama o kale waxyaaba ugu mudnaa ee kulankan uu ka sheegay ee loo guuxay maxaa kamid ahaa waxyaaba ugu mudnaa waxay ahayd ujeedadiisu wuxuu sheegay inay ahayd inuu isku keeno ujeedadiisu inay ahayd inuu isku keeno uu dhiirigeliyo hal abuurka ganacsiga maxaa laada interpreneurshipka inuu dhiirigeliyo oo hal abuurka ganacsiga kor u qaado isagoo isku keenaya dhalinyaradii dhalinyaro adduunka ka socota boqol iyo todobaatan waddan bay dadkan ka kala yimaadeen marka dhalinyarada boqol iyo toddobaatanka wadan mid walba de wadan walba dadkii ka socday saambulkiisi bay ahaayeen in laysu keeno ganacsatadii loo keeno hore sidan oo kale iyaguna waxuu abuurtay iminka dee heerka caalamiga aad joogay yani ganacsatada waaweyna siyaasintii laysu keeno maalgashatadii laysu keeno adduunka laysku furo laysku xido dhalinyaradu si ay samaystaan strong network ay marka ku wada shaqeyn karaan oo mid walbaaba siduu successful noqdo boqol iyo todobaatan wadankaad wadan dadka ka kala yimi iyaguna ay waddankooda dib wax ugala noqdaan oo ay la sheergareeyaan wixii meeshaas ka socday iyo fikradihii waxna la iska barto dadka qaar baa jira fikrada aan haysan lakin iminka fikrada bartay waddanka markay dib ugu noqdaan wadamadoodii wax waxyaaba lamida waxyaabihii meesha ay ku arkeen bilaabi karaa marka iyagoo weliba helaya iyagoo weliba helaya maalgashi ay marka ku bilaabaan marka waxyaabaha ugu badan waxay ahayd runtii exposure in dadku ay yani ay dadku khibrad ay helaan silicon valleyna waa meel dhiirigelisa dad waa meel ay shan shan boqol oo ganacsi oo oo bilow ah iminka un fikrado cusub un ahaa ay ay ku ay ku bilaabeen ay ku barbaareen ay ku ay ku guuleysteen oo iminkana day yihiin global leaderska xagga ganacsiga